mar kale dhegaystayaal galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan malaayiin muslimiin ah ayay maanta u tahay maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan dalalka turkiga albaniya bosniya kosovo macedoniya iyo kuwo kale ayaa arbacada maanta ah laga soomeeyey hase yeeshee inta badan dunida muslimka ah oo ay ku jiraan soomaaliya sacuudiga qatar masar iyo dalal kale oo badan waxay dowladuhu ku dhawaaqeen in khamiista berrita ah ay si rasmi ah u bilaaban doonto bisha barakaysan ee ramadaan haddaba fadliga bisha ramadaan iyo ahmiyaddeedaba ayuu nuur bukhaari waxa uu ka waraystay sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar binulkhidaab ee ku yaala isgoyska kilomitr shan ee magaalada muqdisho bismi illahi araxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah bisha barakeysan ee ramadaan bilaha oo dhan ayay u fadli badan tahay fadligaasna waxay ka kasbatay waa bishii ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan fadligeeda waxaa kamid ah inay tahay bil ay ku jirto habeenka la yidhahdo leylatulqadarka oo ka khayr badan kun bilood markii xisaab ahaan loo rogana siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood ayay habeenkaasi ka khayr badan tahay marka ummadaani maadaama cimrigeeda uu gaaban yahay ummadihii naga horreeyeyna cimrigooda uu dheeraa si yacni ummadan ay u faa'iidaysato oo cimrigoodan gaabani fursad ay ku gaari karaan ummadihii kale ay u helaan ayuu ilahay wuxuu inoo sakhiray bishaan ramadaanka oo runtii yani aad iyo aad u fadli badan acmaasha lagu dhex sameeyo ee khayrka ah ama soonka ha ahaato ama salaada ha ahaato yani way laba laabmaan ajirkooda oo salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaada bisha ramadaanka waxay u dhigantaa toddobaatan faral oo bilihii kale ah salaada sunnada ah ee ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale la sameynaya marka waa bisa yani uqiimo badan waxa lagu xusuusta waxa ugu horeeya inay tahay bil soon oo ilahay uu muslimiinta ku waajibiyey soonka ilahayna uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun waxaa kaloo lagu xusuustaa inay tahay bishii qur-aanka oo ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey marka acmaasha iyadoo aada u badan yihiin fadliga badan ee in la suubiyaay ee lagu dhex sameeya inay tahay waxa aada usii muuqanaya oo aada in loogu dadaalo ay tahay maalintii oo soonka ah iyo habeenkii oo qur-aan akhriska ah ama salaadha lagu akriyo qur-aanka ama si gaaraha loo akriye waayahay waa mahadsan tahay sheekh cabdilxayi marka maxaa laga rabaa qofka saa'imka ah ee sooman bisha barakeysan ee ramadaan waxaa laga rabaa haddii si loo soo koobo qofka saa'imka waxaa laga rabaa inuu soonkiisa yani ka ilaaliyo wixii yani ka hadlaynaya ama ha ahaado wax muuqdo oo maadi ahoo sida in waxyaabaha soonka fura oo in wax la cuno ama wax la cabo ama shahwo la guto maalintii ramadaanka ah inuu iska ilaaliyo iyo mid macnawi ah oo ah waxyaabaha xunxun ee dembiyada ah sida dadka oo la isku diro dadka oo la dhibo dadka oo la xanto yani kabaairtaas ayagana inuu iska ilaaliyo marka si soonkiisu u noqdo soon nadiif ah oo wanaagsan oo xaqiijiyey xigmadii loogu talagalay soonka soonkana waxa loogu talagalay ma aha in la isgaajaysiiyo oo keliya ama in la is-oomiye waxa loogu talagalay waxay tahay in lagu xaqiijiyo qofku inuu noqdo qof alla ka cabsada alla ka cabsiguna wuxuu yahay wixii la is-amrana in la yeelo wixii ka joog la yidhahdana yani laga joogo marka w qofka saa'imka ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo oo labadaas dhinac ka kooban yaa aad iyo aad muhiim u ah inuu sameeyo sheekh cabdilxayi waxaa jira dad aanan awoodin in ay soomaan bisha barakeysan ee ramadaan daruufo jira aawadood marka diinta maxay dadkaasi u ogoshahay taban diinteena waa diin fudud oo yani markii awaamir la isa siiyo oo saa ha la yeelo la yidhaahdo ilahay wuxuu yani insaanka waaqiciisa iyo tabartiisa iyo sida ay tahay ayuu ilahay og yahay saas daraadeed fudayl ayaa halkaa ka jira oo ilahay subxana watacala wuxuu leeyahay markuu soonka waajibkiisa ka hadlay ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar yani qofkii xanuunsan ama safar ku jira far ka baxay ama uu ka bogsooday ayuu soo gudaayaa dadka aan awoodin soonka guud ahaan ama cudur haayo oo aan daawo lahayn daraadii la awoodi waaye ama da ay gaareen daraadeed la awoodi waayena soon yani bedelkiisii waxaa laga rabaa inay sadaqa bixiyaan oo maalintiiba hal qof ama inay afuriyaan ama yani wax u dhigma qof wax ku filan oo sadaqaa inay baxsadaan marka diintu saasay marka dadka axkaamta ay ugu fududaynaysaa qur-aankuna saasa wuxuu ilaahay uleeyahay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilahay fudayd idinla rabaa culays idinlama rabo marka axkaam fudud oo la samayn karo oo aan la fulin karo qofkii aan karaynina meeshii kale ee loogu bedeli lahaa ayay diintu sii sheegaysaa marka waa takaaliif qof walba uu kasoo bixi karo
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar binulkhidaab ee ku yaala isgoyska kilomitr shan ee magaalada muqdisho waxa uu khadka teleefonka ugu warramayey nuur xasan nuur bukhaari